qaala alimaamu اtirmidiyu raximah اllah baabu maa jaءa fi tacaduri rasuuli اllaahi salى اllahu عalayhi wasalam wuxuu baabu yahay maa jaءa wixii ku yimid fii tacaduri rasuuli اllaahi salى اllahu عalayhi wasalam iscatarayntii nebiga calayhi الsalaatu wasalaam iyo waxyaabaha udgoon ee nebiga uu marsan jiray calayhi الsalaatu wasalaam wixii ku yimid ayuu baabu yahay alimaamu tirmidi raximah ullah wuxuu baabkan u caqday si uu u caddeeyo hadyigii nebiga sala allahu calayhi wasalam fi tacadur alimaam ibnu lqayim raximah ullah wuxuu yidhi fii zaadi lmicaad kaana sala allahu calayhi wasalama yuxibu diiba nebiga calayhi salaatu wasalaam diibka waa jeclaa walaa yazaalu cindah mana ka zuulaynin diibka inuu ahaado nebiga agtii calayhi salaatu wasalaam yacnii diibka inuu nebiga ku ag sugan yahay calayhi salaatu wasalaam kama zuulaynin rasuulka marka calayhi salaatu wasalaam diibka aaduu u jeclaa fii musnadi axmed min xadiidi anas radia allahu canh waxaa ku yimid in nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi xubiba ilaya min addunyaa annisaau watiin waxaa lay jeclaysiiyey buu yidhi xagga adduunyada waxaa lay jeclaysiiyey annisaa'u dumarka iyo watiibu tiibka wa jucilat quratu caynii ilqabowsigaygana waxaa la yeelay fi salaati salaadda dhexdeed oo salaadda waan ku ilqabowsadaa nebiga calayhi salatu wasalaam marka tiibka aada u jeclaa xadaanaa muxamed ibnu raafic wagayru waaxidin qaaluu waxay yidhaahdeen xadaanaa abu axmed aلzubayri qaala xadaanaa shaybaan can cabdillaahi bni اlmukhtaar can muusa ibni anas bni maliki can abiihi anas bni malik qaala wuxuu yidhi kaana lirasuuli اllaahi salى اllahu عalayhi wasalama nebiga calayhi الsalaatu wasalaam waxaa u sugnaaday sukatun yatadayabu minha assuka waa iibun murakab waa iib noocyo kala duwan oo laysku daray ah diibyo kala duwan iyo catarro kala duwan oo laysku daray ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam iska lahaa yatadayabu minhaa waana is-udgoyn jiray oo bimacnaa catarkaas ayuu marsan jiray minhaa ay min asukka ayuu yacanii ka isticmaali jiray oo isku carfin jiray sukadu marka waa diib kala duwan oo laysku daray ilaa haddana waa la isticmaalaa in dhowr catar laysku daro oo markaa kadib la isticmaalo la marsado dadka qaarna waxay yidhahdaan isku darkaaba fiican oo u caraf badan markii qofka isticmaalayo in noocyo kala duwan oo diibka ka mida laysku daro nebiga calayhi salaatu wasalaam diibkaa laysku daray ayuu marsan jiray qaala xadaanaa moxamed ibnu bashaar qaala xadaanaa cabduraxmaan ibnu mahdi qaala xadaanaa casra ibnu haabit can humaamati bni cabdillaah qaala wuxuu yidhi kaana anas ibnu maalikin anas ibnu maalik wuxuu ahaa laa yaruddu ma celi jirin aiiba iibka ma celi jirin wa qaala anasun anas wuxuu yidhi ina anabiya sala allahu calayhi wasalama kaana laa yaruddu iib nebiga calayhi salaatu wasalaam iibka ma celi jirin waxyaabaha rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu celiyay iib kama mid ahayn anas ibnu maalik haddii asagana iib loo mariyo ama la siiyo ma celi jirin wuxuuna dhihi jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam kaana laa yaruddu iib iibka rasuulka calayh salatu wasalaam ma celin jirin arrintaasi marka anas radia allahu canhu wuxuu uga dayanayay rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa ata'asi binnabiyi sala allahu calayh wasalam waa nebiga calayhi salatu wasalaam oo lagu daydo loogana daydo fii xusni اlkhuluq akhlaaq wanaagga iyo dabeecadaha wanaagsan oo ay ka mid tahay inaanu diibka nebiga celi jirin calayhi salaatu wasalaam guud ahaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam hadaayaadka ma celi jirin wixii loo soo hadiyeeyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam ma celi jirin kaana laa yaruddu lhadaaya hadaayaadka iyo waxyaabaha loo soo hadiyeeyo ma celi jirin nebiga calayhi salaatu wasalaam ilaa inuu sheegaasi ay ku jirto mukhaalafa sharciya mooyaane wixii sharciga khilaafsan haddii in la celiyaa waa waajib laakiin hadduusan sharciga khilaafsanayn rasuulka calayhi salaatu wasalaam wixii loo soo hadiyeeyo ma celi jirin waa aqbali jiray taa beddelkeedana wuxuu u hadiyeyn jiray qofka wax u soo hadiyeeyey wax markaa ka qiimo badan wixii uu u soo hadiyeeyey nebiga calayhi salaatu wasalaam sababtuna waxaa waaye qofka wixii uu soo hadiyeeyo haddii in lagu celiyo ayadoon sabab keenaysa aysan jirin qalbigiisa waa dhaawacmaya waxbaa qalbigiisa gelaya lidaalika markii nebiga calayh salaatu wasalaam sacab ibnu jahaama uu ku celiyey hadiyada rasuulka calayh salatu wasalaam markuu hadiyadaa celiyey wuxuu ka arkay sacab ibnu jahaama wejigiisa inuu dhibsaday hadiyada lagu celiyey markaasuu u caddeeyey wuxuu yidhahday innaa laa naruddu lhadi wuxuu yidhahday innaa lam narud calayka ilaa annaa xurum kugumaanan soo celin ilaa ana ilaa inaan muxrimiin nahay mooyaane qofka muxrimkaana looma ogola wixii dartiisa loo soo ugaartay inuu isticmaalo sacabna markaa wuxuu usoo ugaartay nebiga dartii calayhi salaatu wasalaam rasuulkana muxrim uu ahaa wuxuu u sheegay sababta uu diiday nebiga calayhi salaatu wasalaam markii loo soo hadiyeeyey maro calaamada leh ee abujahm radia allahu canhu usoo hadiyeeyey cillana uu ku arkay rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo ah inay salaada ka mashquulisay ma dhihin wuxuu noo soo hadiyeeyey dib ha loogu celiyo laakiin muxuu dalbaday nebiga calayhi salaatu wasalaam in laga soo bedeluu dalbaday maxaa yeele taasaa qalbiga qofka u wanaagsan haddii la yidhahdo maradan aad iisoo hadiyeysay middaasaa iiga fiican ee middaas kale isii dhaawac ku noqon mayso laakiin haddii la yidhahdo waxaad soo hadiyeysa uma baahni waan kugu celiyey taa qofka qalbiga dhaawa qofka qalbigiisa waa dhaawacaysaa ma ka mid ahan min xusni اlakhlaaq calaa kulli nebiga calayh isalaatu wasalaam kaana laa yuruddu iib iibka ma celi jirin waxyaabuusan celin iibkaa ka mid ahaa قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن أبي فديك عن عبد الله بن مسلم بن جندب عن أبيه جندب عن ابن عمر رضي الله عنه قال وحر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث سدع لا ترد لمعلي الوسائد والدهن واللبن الوسائد وجمع وسادة معناه وبركمها والدهن إيا الطيبكة yani waxaan waa duhnu iyo waxyaabaha la subkada ee la marsado diibkuna duhniguu ka mid yahay al'aan halkan adduhn waxaa loola jeedaa diibka wallabanu iyo caanaha saddexdaasba nebigu ma celi jirin calayhi salaatu wasalaam alwasaa'id waa birkimaha qofka waxaa loogu soo tuuraa ama loogu dhiibaa si uu u cuskado ama uu dhabarka ugu dhigto ama uu xusulka ugu cuskado nebiga calayhi salatu wasalaam haddii birkin la siiyo mar celin jirin calayhi salaatu wasalaam iibkana ma celi jirin waduhn halkan waa aiib wallabanu iyo caanaha saddexdaaba nebiga alayh salatu asalaam ma celi jirin xadaثna maxamud ibn khaylaan qaala xadaثna abu daawud alxafari can sufyaan can اljurayri can abi nadrta can rajuli can abi hurayrata radi allahu canh qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu اllah salى اllahu alayhi wasalam nebiga calayh salaatu wasalaam wuxuu yidhi iibu rijaali ragga iibkooda maa dahara riixuhu waa wixii riixdiisu ay muuqato wa khafiya lownuh midabkiisuna uu qarsoomo wa diibu nisaa'i dumarka diibkooduna maa dahara lownuhu waa midka midabkiisa muuqdo wa khafiya riixuhu riixdiisuna ay qarsoonaato waxyaabaha udgoon ee diibka ah rag iyo dumarku ma wadaagaan oo waa ku kala duwan yihiin raggu waxaa loo ogol yahay waxyaabaha udgoon oo udgoonkooda uu daahir yahu muuqanaayo oo hadday bannaanada aadaan ama ay meelaha marayaan la dareemi karo diibka iyo udgoonka ka soo baxaya jirhkooda ama dharkooda waa u mashruuco raggu waa u bannaanta laakiin diibkaas ragga midabkiisu ma muuqdo dumarka laakiin waxaa loo ogol yahay maa dahara lownu wax midabkiisa uu muuqanaayo midabkiisaa muuqanaya macnaheeda ma waxaa weeye ragga ajaanibta u muuqanaya maya waa markii ayada isticmaasho jirhkeeda wuu ka muuqanaya laakiin midabkiis raa'ixadiisa waa qarsoon yahay oo hadday bannaanka u baxdo ma ahan wax sanka lala raacayo ama raa'ixada ay gaaraysa ragga meelaha maraya ajaanibta ah gabadhu inay catar marsato kadibna ay bannaanka ula baxdo si ragga ay u helaan raa'ixadeeda nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhahda gabarh walboo sidaas samaysa waa zaaniya xadiid kalena wuxuu yidhahda lam tajid raa'ixata aljanna ma helayso jannada udgoonkeeda gabadhi sidaas samaysa jannada udgoonkeeda arki mayso waa waciid daran waayo sababtu waa maxay shuraaxu lxadiid waxay ku fasireen haddii gabadhu isa soo carfiso kadibna ay rag ajaaniba soo marto arrintaasi waxaa ka dhalanaysa fitna ayada asiibaysa iyo ragga ajaanibta intaba oo waxay yidhahdeen waxaa halkaa ka dhalanaya in isha lala raaco oo markay gabadhu ragga ajaanibta ag marto caraftii iyo udgoonkii soo galo nin walba waa sii fiirinaya ishaas ay fiirinayaan ama ay la raacayaan ayagu fitnay u tahay ayado ayaduna fitnay u tahay waxayna yidhahdeen culummadu waa min asbaabi zina zinada waxyaabaha keenay ka mid tahay maxaa yeele ninkaa markuu aragga la raacoy cajabiso waxaa laga yaabaa inuu damac ka galo dabagalo ama hadallo ku tuuro ayaduna ay ka jawaabto meeshaasna isfaham uu ka dhaco xumaan laysku fahmo oo faaxishadu ay ka timaado waxay yidhahdeen marka culummadu waa min asbaabi zina saa darteed sharcigu wuxuu xarimay oo nebigu calay slatu slam si adag uga hadlay inay gabadhu iscarfiso kadibna ajaanib ay hormarto taa waxaa ka duwan hadday gurigeeda ku sugan tahay oo gurigeeda aysan ka baxayn inay ninkeeda isku carfiso ay u labisato ay isku qurxiso waa sharci laakiin inay bannaanka ula baxdo inta caraf iyo barafuun iyo catar iskala daasho kadibna ragga ajaanibta ay hormarto arrintaasi waa muxaram bal waa kabiira min alkabaa'ir waa dembi weyn maxaa yeele waxaa laga ratibay inaysan jannada helayn raa'ixadeeda lam tajid raa'ixata aljanna haddii la yidhi jannada udgoonkeeda heli mayso min baabin awlaa waa maxay waa geli maysa wa waina masiirahaa la yuujadu waina riixahaa la yuujadu min masiirati kada wa kada udgoonka jannada masaafo fogaa laga helaa macnaha waxa waaye marka aadaa looga fogaynayaa jannada jannadaa laga dheeraynaya oo laga fogaynaya lafdiga kalena fa hiya zaaniya dhahayana hadda waa waa waciid daran in la yidhahdo waa zaaniya waxay culammadu ku macneeyeen wuxuu nebigu zaaniye ugu tilmaamay liannaha tu'addii ila zina arrintaa ay samayso ayaa zina u gudbinaysa oo waxay u sababaysaa zinay u sababaysaa markaa u fiirsato sharciga waxyaabaha uu xarimaayo in yar haddaad dib u raacdo ood ku fakirto waxaa aad iyo aad qofka muslimka ugu muuqanaya xikmada sharciga haddii diinka islaamka lagu dhaqmi lahaa adduunya aakhiraba waa la liibaani lahaa masaalix adduunya mid aakhirana waa la wada heli lahaa maxaa yeelay sharcigan waxaa soo dejiyey uu ka yimid min cindi illaahi alcasiizi alxakiim alle xigmad badan subxaana wa tacaala addoommadiisa ku aqoon badan wixii dhibaya iyo wixii anfacaya uga aqoon badan ayaga ayaa u soo dejiyey hadday ku dhaqmaan ay ku camalfalaan adduun iyo aakhiraba waxay ku gaarayaan guul iyo liibaan waxaa dhici karta addoommada markii la leeyahay shaygaani waa sharci oo waa waajib in lala yimaad ama la yidhaha shaygan waa muxaram oo waa waajib in laga tago waxaa suuragala addoommadu fahamkooda inuusan gaarin xikmadda weynay ku jirta iyo maslaxada weynay ku jirta laakiin sharcigama waxaa loogu dhaqmaa inaad ujeeddada fahamto miyay ku xihan tahay kuma xirna cillada haddaad fahamtay haddaadan fahminba waxaa waajiba in sharciga aad u hoggaansato masaalixdeeduna waa muuqataa maalan zinada allah subxaana wa tacaala wuxuu ku tilmaamay inay tahay faaxisha waa dembi aad iyo aada u xun maadaama dembigaasi uu yahay dembi aada u liita aadna u fool xun ilaahay subxaana wa tacaala uu maaragtay aad iyo aad uga digay iyo rasuulkiisa calayhi salaatu wasalaam intaa keliya loogama gaabsan zinada daatadeeda in la xarimo sharciga ugama gaabsan zinada asbaabo keenayaa jira asbaabaha keenaayoo dhan waa la gooye jaanib walboo suuragal ay tahay in baabkaasi qofka uga dhaco muslimka ah albaabkaa laga xiray arrintan waa ka mid hadda aan ka hadlayno catarka iyo iscarfinta iyo waxyaabaha ku saabsan waxaa ka mid ah in dumarka lagu waajibiyey xijaab iyo jilbaab allah ku waajibiyey subxaana wa tacaala si maxaasintooda iyo quruxdooda aysan ugu muuqan ragga ajaanibta hadday ugu muuqato maxaa ka imaanaya inay ku fidnoobaan waxaa la amray codkeeda markay ragga la hadlayso inaysan khuduucin oo cod jilcan aysan ragga kula hadal haddayba dhacdo inay la hadasho qofka ajnabiya oo allah subxaana wa tacala wuxuu yidhi falaa takhdacna bilqowl fayadmaca aladii fii qalbihi marad markaa waxaa damacgalayaa midka qalbigiisa cudurka ku jira ee damaca qalbigiisa ku jiro wuxuu damcayaa markay hadal jilcan kula hadasho allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay hala khuduucina hadalka macnaa si xayo oo karti u ku jirto caadiya ula hadla hadday dhacday inay la hadasho laakiin hadal jiljilcan oo isjejabin ka muuqato iyo amac kii jiranaa qalbigiisa nabaraa taabanaya awalna waa jiranaa qalbigiisa cuduruu qabay cudurkiay ku kaagicinaysaa sidaa darteeda waxaa la yidhi hadalkii aan lala khuduucin wuxuu allah subxaana wa tacaala yidhi waidaa sa'altumuuhunna mataacan fas'aluuhunna min waraa'i xijaab haddaad weydiisanaysaan wax waxaad ka weydiisataan min waraa'i xijaab shaykhulislaam wuxuu leeyahay hadda ka horna waa sheegnay alxijaab waa fi lbuyuut waljilbaab wuxuu yidhahday fi lkhaarij macnaha fi lbiraaz markii bannaanka loo baxo ayaa wuxuu yidhahday jilbaab la isticmaalaa jilbaabku waa dharka gabadhu jidhkeeda kuwa asturayso xijaabkuna waa markay gurigeeda ku sugan tahay oo aysan jilbaab xirnayn waa inay ragga kala hadasho min waraa'i xijaab waa ragga ajaanibta ah oo aysan la khalwoon ama la gaar noqon waxaa la xarimay nin iyo naag kale ajnabiya inay meel ku gaar noqdaan maxaa la ilaalinayaa shaydaanaa saddexaynaya hadday isla gaar noqdaan laba qof oo kale ajnabiya waa way sheekaysteen way wada hadleen meel gooniyana way ku jiraan waana laba jinsi oo ilaahay subxaana wa tacaala shahwo iyo rabitaan isku geliyey shaydaanna uu saddexaynayo hadalkay tidhaahdo ninkaa loo qurxinaya shaydaana u qurxinaya hadalku asiga ku hadlana naagta shaydaana u qurxinaya meeshaasi waxaa ka dhow inay zinadii faaxishadii ka timaan sidaa darteeda nebiga calayh isalaatu wasalaam xarim iyaakum addukuul cala annisaa waa idiin kala degayaab macnaa khalwadii wey inaad la gaar noqotaan nin saxaabi ah wuxuu yih rasuulka ilaahay oo ka warran ninka qaraabadiisa waa adeer ilmuhu adeer u yahay ama waa ilmo adeer waa ninka qaraabadiisa soo kaa guriga ma imaan karo kaas hadduu la khalwoodo walaalkii xaaska uu qabay ka warran wuxuu yidhahda kaas waa geeri asaaba ka liita kuwa kale waaba ka daran yahay muxuu geeri ugu tilmaamay nebigu calayh isalaatu wasalaam macnaha waxaa waaye laguma tuhmaayo sida badan nin ajnabiya markuu guri galo reerku ka maqan yihiin waxaa laga yaabaa derisku inay is yidhahdaan waa maxay ninkan cidda aan ka tirsanayn ee gurigaan sii galgelaya laakiin markuu yidhaha ilmaha adeerkoodaan ahay inta badan lagama shakiyo waxaa suuragala marka inuu ka xumaado oo ka liito kii kale waa la xarimo waa la gooye waxaa la xarimay ikhtilaadka rag iyo dumarku inay isdhex galaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam masaajidkiisa ayay hal mar ka soo wada baxeen macnaha waa laga soo dareersaday dumarkiina way soo baxeen raggiina waa soo baxeen isdhexgalaa yimid fi ariiq nabiga calayh isalaatu wasalaam wuu dhawaaqo wuxuu yidhi yaa macshara annisaa ista'harna dib u dhaca buu yidhi ka hara ragga ka soocma dib uga baxa si ragga u socdaan dumarkan uga hara ikhtilaadkuna waa muxaram bimacnaa laba jinsi oo ajaanib kale ah inay isdhex galaan meeshay isku dhex galayaan ha noqoto fi lmajaalis ha noqoto maaragtay fi lmadaaris fi ljaamicaat waxyaabahaso dhan waa muxaram inaakaa ajnabi aad garabka ku qabato ayadana ay garabka kugu qabato waxaa la xarimay musaafaxada rag iyo dumar kale ajnabiya inay isgacan geliyaan maxaa yeele waa min dawaaci azina waxyaabaha zinada u yeeraayo ka mid taha waxyaabahaasoo dhan maxaa loo xarimayaa oo loo kala soocaya oo labadaa jinsi loo ilaalin loo kala ilaalinayaa waa inaan zina imaan oo zinada la iskaga dheeraado walaa taqrabu zina inahu kaana faaxishatan walaa taqrabuu ha u dhowaanina waa ka xeel dheertahay ha sinaysanina ha u dhowaanina macnaheedu waa maxay asbaabaha idiin dhowaynaya oo dhan ka fogaada si aad uga badbaadaan musiibadaas iyo aafadaasi qaala xadaanaa cali bni xujrin qaala anba'anaa ismaaciil bni ibraahiim can اljurayri can abi nadrata can الطufaawiy can abi hurayrata radi allahu canhu can الnabiyi salى اllahu عalيه wasalam milahu bimacnaa xadiidkan waa صaxiix bimajmuuci طuruq sanadka hore can rajulina ku jira soo ma laakiin xadiidku waa sugan yahay qaala xadaثana moxamed bn khaliifa wcamr bn caliyin qaala xadaثana yaziid bn zurayc qaala xadaثana xajaaj الصawaaf can xanaan can abi cuثmaan الnahdi qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayh wasalam nabiga calayhi الsalaaةu wasalaam wuxuu yidhi إidaa ucطya axadukum الrayxaan haddii axadkiin rayxaan la siiyo falaa yaruddahu yuusan celinin fa innahu kharaja min aljanna maxaa yeelay rayxaanku wuxuu ka soo baxay min aljannati xagga jannada alrayxaan waxaa la yidhaahdaa nabaad walba oo la carafsado ayaa waxaa la yidhahdaa rayxaan oo udgo oo yacni carfaya xadiidku laakiin waa daciif xadiidku waa mursal abu cuثmaan annahdi nebiga salى اllahu عalيه wasalam lama kulmin saxaabi maahan qaala xadaثana cumar ibn ismaaciil ibn mujalid ibn saciid alhamdani qaala xadaثana abi can bayaan can qays bn abi xaazim can jariir bni cabdillaahi radia allahu canh qaala wuxuu yidhi curidtu bayna yaday cumar bni اlkhadaab waxaa lay bandhigay buu yidhi cumar hortii radia allahu canh faalqaa jariirun jariir wuxuu tuuray ridaa'ahu go'iisa wa mashaa wuu socday fii isaarin hooskunti ayuu ku socday go'i garbaha u saarnaa ayuu iska dhigay hooskuntii ku socday faqaala lahu wuxuu ku yidhi cumar baa wuxuu ku yidhi khud ridaa'aka go'aada qaado faqaala cumaru cumar wuxuu yidhi lilqowmi qowmkiiba wuxuu ku yidhi maa ra'aytu rajulan ma aragnin axsana ka qurxoon jariir ilaa maa balaganaa ilaa wixii naga soo gaaray mooyaane min suurati min suurati yuusuf yuusuf calayhi salaatu wasalaam suuraddiisa yuusuf inuu qurux badnaa wixii naga soo gaaray mooyaane cid kaloo ka qurxoon anigu ma arag buu yidhi jariir ibni cabdillaah waxaa la sheegaa jariir ibni cabdillaah in la dhihi jiray yuusufu haadihi lumma ummaddan yuusufkeedii macnaha maxaa laga wadaa ma rasuul waayaa loola jeedaa maya waa min xayu ljamaal waa xagga quruxda yuusuf calayhi salaatu wasalaam nebiyullahi yuusuf aad u qurxoonaa waana ku soo marnay fii tafsiir suurati yuusuf in markay arkeen dumarkii ay yidhaahdeen maa haada basharan in haada ilaa malakun kariim bil-aadanba maahan bay yidhahaan kan bashar mooye wax kala ma yacni malag kariima mooyaane wax kaloo laguma sheegi karo markay imra'atulcasiiz ay damacday yuusuf calayhi salaatu wasalaam yuusufna uu diiday dumarkiina ay imra'atulcasiis ku dhaleeceeyeen inay damacday addoonkii gurigeedii joogay ayay waxay u maleegtay makri martiqaaday u samaysay kadibna waxay tihi martiqaadkaad ka shaqaynaysaan naag walba waxay u dhiibtay midi markaasay tihi wax jarjar khudaartii iyo waxyaabihi wax lagu karsanayo yuusufna waxay tihi ku soo bax markii uu yuusuf soo baxay oo ay arkeen mid walba waaba ishilowday markaasay faraha iska jartay waxay ku maqan tahay yuusuf wixii ay jarjaraysana mididiiy ku wadaa ila isma oge faraheeday mididii ku wadaa farahay iska jarjareen waqaطacna aydiyahunna waqulna xaasha lilaah maa hada bashara in hada ilaa malakun kariim marka yuusuf calayhi salaatu wasalaam waxaa la sheegay inuu aada u qurxoona jariir bni cabdillaahi radia allaahu canhu asigana sidaasaa lagu sheegay marka cumar wuxuu leeyahay ma arag qof ka wanaagsan axsan macnaha waa ajmal yacni qof ka qurxoon jariir ma arag buy ilaa maa balaganaa min suurati yuusuf suuraddii yuusuf wixii naga soo gaara mooyaane wax kaloo cid kaloo ka qurxoon ma arag wuxuuna sidaa u leeyahay waa markuu go-a iska dhigay go-u garbihiisa ka dhigay hoosuu mara ka xidhan yahay jariir radia allaahu canh marka waxaa muuqday feerihiisii iyo garbihiisii iyo wejigiisoo dabcan awal muuqanaayay aaduuna u qurxoonaa radia allaahu canh xadiidkan laakiin waa daciif xadiidkan waa daciif shaykhu tirmidi raximahullah waa matruuk cumar ibni ismaaciil ibni mujaalid ibni saciid alhamdani waa matruuk xadiidka marka waa daciifun jiddan قال الإمام الترمذي رحمه الله bاب كيف كان كلام رسuuل اللahi صلى الله عليه وسلم wuxuu baab yahay كيف كاana sidee uu ahaa كلام رasuuل اللaه صلى الله عليه وسلم نبga عليه الصلاaة وسلام hadلkiisa شheikhu رحimه الله في hada الbاab wuxuu uga hadlayaa keyfiyada iyo qaabka nebiga u hadli jiray عليه الصلاaة وسلام sida macruufkaana nebiga عليه الصلاaة وسلام wuxuu ahaa أfصح khلق اللahi كلاaما khalqiga allah subxaana wa tacaala kan ugu fasaaxada badan xagga hadalka oo ugu hadal mac oo loogu fahmi og yahay hadalkiisa sidaasuu nabiga calayhi salaatu wasalaam sifadiisa ahayd sheikhu marka raximahullah baabkan wuxuu ku keenayaa axaadiid ka hadlaysa sida iyo kayfiyada nebigu u hadlin jiray sala allahu calayhi wasalam xadaanaa xumayd ibnu mascada albasri qaala xadaanaa xumayd ibnu اlswad can usaamata bni zayd can الzuhri can curwata can caaئishata radia allahu canha qaalat waxay tidhi maa kaana rasuulu اllaahi salى اllahu عalayhi wasalam nebigu calayhi salaatu wasalaam ma ahayn yasrudu mid sardiya sardakum haadaa sardintiina hadalka a sardina sardintu waa hadalka oo laysla xiriiriyo laysku xiro nabiga hadalkiisa islama xiriirin jirin walaakinahu kaana laakiin nebigu wuxuu ahaa sala allahu calayh wasalam yatakallamu mid hadla bikalaamin hadal bayinin cad faslin kala go'go'an hadal qaybo ah oo waadixa ayuu nebigu ka hadli jiray calayhi salaatu wasalaam yaxfaduhu waxaa xifdina yaxfaduhu wuu xifdinayaa man jalasa ilayhi qofkii nebiga calayhi salaatu wasalaam xaggii u fadhiista qofkii rasuulka la fadhiista waa waruu xifdin kara wa macnaa hadalka nebiga waa kala dhigdhignaa sala allahu calayhi wasalam xadiidka macnihiisa waxay culimmadu ku macneeyeen kalaamka nebiga calayhi salaatu wasalaam ma ahayn kalaam sariica oo degdega uu ku jiro bal hadalkiisu wuxuu ahaa mid bayina oo waadixa oo cad si deganowna u hadli jiray rasuulka sala allahu calayhi wasalam mana ahayn sida dadka qaar u hadlaan oo markay hadlayaan degdega awgii xuruufta qaar ay u qarsoomayso dad waxaa jira markay hadlayaan xuruufta iyo kelimaadka ay ku dhawaaqayaan aan si fiican loo fahmayn min ajli surca degdega dartii xuruufta qaar oo kelimadda ka mid ah ayaa qarsoomaya oo aan muuqanaynin ama uusan maqlaynin qofka lala hadlayo taa waxay keenaysaa ujeeddada hadalka inaan si fiican loo fahmin rasuulka calayhi salaatu wasalaam ma ahayn sidaa hadalkiisu wuxuu ahaa hadal waadixa oo kala dhigdhigan ayuu ahaa lidaalika saxaabigu wuxuu leeyay yaxfaduhu man jalasa ilayh hadal la xifdin karo waa hadal si tartiiba loo yidhi waxaa xifdinaya buu yidhi man jalasa ilayhi qofkii nebiga xaggii u fadhiista calayhi salaatu wasalaam muxuu u xifdinayaa waa liwuduuxihi wa fasaaxatihi sida hadalka uu waadix yahay uu fasiix u yahay darteed qofka fadhiista oo nebiga calayhi salaatu wasalaam jalsadiisa fadhiista hadalka nebiga calayhi salaatu wasalaam waa xifdin karaa xadaثna mحamed بn yaحyى qaal xadaثna abu qutayba slm بn qutayba can cabdالlahi bn الmuثنى can humamata can anas bni maliki radي اllahu canh qaala wuxuu yidhi kana rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi waslama yuciidu اlkalimata nabiga calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu ahaa yuciidu mid ku soo celiya alkalimata kelimadda ثalaaثan saddex jeer litucqala canhu si looga fahmo litucqala canhu waa litufhama canhu si nebiga calayhi salat slam hadalkaa looga fahmo saddex jeer ayuu ku soo celin jiray xadiidkani macnihiisu maahan mar walba uu nebigu hadlaayo sala allahu calayhi wasalam in hadalkiisa uu saddex jeer ku soo celin jiray maahan sidaa oo waxay yidhahaan culammadu ujeeddada xadiidka waxaa waaye haddii maqaamku keensado in hadalka lagu soo celceliyo nebigu waa ku soo celcelin jiray calayhi salaatu wasalaam haddii uu ka fahmo xaadiriinta qaar ka mida inaysan war ka fahmin ama uu dareemo inay qaar gadaal ka yimaadeen ama uu is yidhaahdo qaarkood hadalka ma maqal ama hadalka uu nebigu sheegaya calayhi salaatu wasalaam hadduu yahay hadal ahmiyad gaara leh uu rabo si fiican in loo xifdiyo calaa kullin ujeeddooyin ayuu nebigu hadalka ugu soo celcelin jira sala allahu calayhi wasalam laakiin macnihiisu maahan mar walbuu nebigu hadlayo inuu saddex meel warka ku soo celinayo laga qaadan maayo xadiidka sidaa قال xدثنا سفيان بن وكيع قال xدثنا جميع بن عمير بن عبدالرحمن العجلي قال wuxuu yidhi xدثني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج khديiجة يكنى waxaa loogu kuنyeeya أبا عبدالله عن ابن wuxuu ka wariyey wiil لأبي هالة أبو هالة uu dhalay عن الxسن بن علي رضي الله عنه sanadkan wax badana ku jira hadda ka horna waa soo marnay sanadkan laftirkiisa fii awali kitaab waxaan ku soo marnay fii shamaa'il qaybaha ugu horeysay qaala wuxuu yidhi sa'altu khaali hinda ibna abi haala waxaan weydiiyey abtigay hind ibna abi haala wa kaana wuxuuna ahaa wasaafan mid sifayn badan ayuu ahaa marka wax la sifaynayo sifaadka wax la sifaynaya dadku waa ku kala horeeyaan wayna kala sifayn ogyihiin waxyaabaha la sifaynayo ninkaani wuxuu ahaa wasaaf yacni mid aad wax u sifeeya faqultu waxaan idhi sif lii ii sifay mantiqa rasuulillaah sala allahu calayh wasalam hadalka nebiga calayhi salaatu wasalaam ii sifay qaala wuxuu yidhi kaana rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa mutawaasil alaxzaan mid murugadiisu ay tahay xiriir daa'ima alfikra fikradiisuna ay tahay mid daa'ima fikirkiisa laysat lahu raaxatun nebiga calayhi salaatu wasalaam raaxo ma lahayn raaxo ma lahayn macnaheedu waxa waaye reesma taabata ma lahayn طawiila الsakti wuxuu ahaa mid aamusidiisu ay dheer tahay aamusidiisu aaday u badnayd laa yatakalamu ma hadli jirin fii hayri xaajatin xaajo waxaan ahayn kama hadli jirin hadduu hadlaayo xaajahii danu ka hadlayaa haddii kale ma hadli jirin yaftatixu اlkalaama hadalka waa furfuranaya waykhtimuhu wuxuuna ku khatimayaa bismi اllaahi tacaala magaca allah subxaanaه wa tacaala ayuu ku furfuranaya kuna khatimaya wayatakalamu wuxuuna ku hadlayaa bijawaamici اlkelim hadallada kuwooda wax jamciya kelimaadka kuwooda wax kulmiya ayuu ku dhawaaqaya yacni hadduu hadlayo alfaadda iyo kelimaadku isticmaalaya waa jawaamic waa kuwo wax kulminaya waa hadal kooban oo lafdigu kooban yahay macnihiisuna ballaaran yahay kalaamuhu hadalkiisu faslun waa mid kala dhigdhiganoo waadixa laa fuduula dheeraad kuma jiro hadalka nebiga calayhi salaatu wasalaam walaa taqsiira gaabinna kuma jirto yacni hadalkiisu fuduulna ma lahayn taqsiirna ma lahayn fuduulku waa hadal dheeraad oon loo baahnay taqsiirkana waa ujeeddadii oo laga gaabiyo laysa biljaafi ma ahayn nebiga alay slat slam mid qallafsan oo adag wala lmahiin mid la ihaanaysto oo jileeca ka batayna ma ahayn qofka hadduu aad u jilcan yahay waa lagu dul socdaa hadduu qallafsan yahu adag yahana waa laga cararaho waa laga didaa sifada ugu wanaagsanna waa dhexdhexaadka walow kunta fadan haliida alqalbi lanfaduu min xawlik waxaa ka horaysa fabimaa raxmatin min allaahi linta lahum ay bisababi raxmatin min allah linta lahum naxariis darteed oo alle xaggii ka ahaatay ayaad ugu jilcanaatay nebi maxamedo haddaad aan lahayd mid qallafsan oo haliida alqalbi qalbi adag lanfaduu min xawlika hareerahaaga waa ka yaaci lahaayeen mana ahayn mid mahiinahoo la liido nebiga calayhi salaatu wasalaam oo dullaysan ma ahayn yucadimu nicmata nicmada waa weynaynaya wain daqad haba yaraato yucadimu wuxuu weynaynayaa nebiga alay sala slam annicma wain daqad haba yaraato nicmadaasoo nicmo yarba ha noqote laa yadumu ma caynayn oo ma dhaleecaynayn minhaa nicmada xaggeeda shay an waxba shay nicmooyinka ilaahay ka mida ma xaqiri jirin nebiga calayhi salaatu wasalaam hayra annahu lam yakun laakiin nebigu calayhi salaatu wasalaam ma ahayn yadumu mid dhaleeceeya dawaaqan cunto adawaaq waxay culamadu ku fasireen aطacaam walaa yamdaxuhu mana ammaanayn cunno mana dhaleecayn jirin mana ammaani jirin waxay culamada qaar ku fasireen ma dhaleecayn jirin axaadiidda qaaraaba ku soo aroortay nebiga calayhi salaatu wasalaam inuusan cunnada waxba ka sheegi jirin in ishtahaahu akalah wa in karihahu taraka mana ammaani jirin oo muxuu ammaani waaye waxay yidhaahdeen ammaanta cunnada la ammaano waxay ku tusinaysaa damac iyo waxay ku tusinaysaa qofkaas inuu yahay qof hunguri badan oo cunnada aad u daneeya saas darteed nebiga alay slat salaam mana ammaani jirin mana dhaleecayn jirin inkastousan xadiidkan sugnayn walaa tuqdibhu dunyaa adduunyana maysan cari gelin jirin nebiga calayhi salaatu wasalaam wamaa kaana lahaa iyo wixii adduunyo u sugnaadaba nebiga alay slat wasalaam ma caragelin jirin fa idaa tucidiya alxaqu haddii xaqa la gudbo oo xuduudda ilaahay la tillaabo lam yaqum uma istaagi jirin liqadabihi nebiga caradiisa shay-un cidna shay u istaagi kara oo carada nebiga hor istaagi karaa ma jiro xataa yantasira lah ilaa uu nebiga u gargaaro xaqaas walaa yaqdabu linafsihi naftiisana uma caroon jirin dhib naftiisa lagu sameeyey iyo wax naftiisa loo geystay nebiga calayhi salaatu wasalaam uma caroon jirin walaa yantasiru lahaa mana u gargaari jirin naftiisa idaa ashaara hadduu wax ishaarayo ashaara bikafihi kullihaa calaacashiisa dhammaanteed ayuu wax ku ishaari jiray hadduu wax ishaaraayo calaacasho iswadatuu ku ishaari jiray waidaa tacajaba hadduu yaabo oo wax ka yaabo qalabaha gacantuu rogi jiray calaacashuu rogi jiray hadduu wax la yaabo gacantuu rogi jiray waidaa taxadata hadduu sheekaynayo ama uu hadlayo ittasala bihaa calaacashuu hadalkiisa la xidhiiri jiray iyo faraha macnaheedu waa maxay markuu hadlaayo afkana waa ka hadlayaa farahana waa waa la socdaan hadalkay la socdaan oo hadduu shay ka hadlaayo nebiga calayhi salaatu wasalaam farahana waa ka ishaari jireen wa daraba biraaxatihi wuxuu ku garaacay ama uu ku dhuftay biraaxatihi alyumna calaa cashiisa midig ayuu wuxuu ku dhuftay baطna ibhaamihi اlyusraa caloosha suulkiisa bidix waidaa qadiba hadduu caroodo acrada waa jeesan jiray waashaaxa acrada waashaaxa waa isku macno waidaa farixa hadduu farxo qada طarfahu wuxuu laabi jiray araggiisa yani hoosuu fiirin jiray jullu daxikihi qosolkiisa badankii attabasumu wuxuu ahaa dhoolla caddayn yaftaru can mili xabbi اlghamaam yaftaru wuxuu feedayaa oo kala saarayaa can mili xabbi اlghamaam dhadada ama daruurta cad markay cirka daruur saaran tahay daruurta nooceeda ugu cad oo kale ayuu nebiga calayh isalaatu wasalaam kala qaadi jiray macnaheedu waa maxay waxay culimmadu ku fasireen markuu afkiisa kala furo ilkihiisu waxay u eg yihiin daruurta nooca ugu cad ayay shabbahaanay aad ugu eg yihiin markuu afkiisa kala qaado rasuulka calayhi salaatu wasalaam xadiidkan dheer waa xadiid daciifa mana la xujaysan karo meelaha qaarna ama alfaaddiisa qaarna nakaaraa ku jirta meelaha nakaarada uga jirta waxaa ka mida mutawaasil alaxzaan nebiga calayhi salaatu wasalaam murugadiisaa xiriir ahayd wax jira maaha nebiga calayhi salaatu wasalaamna murugadiisa xiriir ma ahayn ibnulqayim raximah ullah fii zaadi almicaad wuxuu fii madaarij asaalikiin wuxuu yihi ama xadiidu hindi bni abi haala fii sifati الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam annahu kana mutawaasil alaxzaan faxadiiثu laa yahbut waa xadiid aan sugnayn buu yihi wa fii isnaadihi sanadkiisana waxaa ku jira man laa yucraf cid aan la aqoon waana soo marnay in sanadkiisa ay ku jiraan man laa yucraf wa kayfa yakuunu sidou u noqonayaa nebigu xaggaas waa xaggii sanadka xadiidku ma sugna sanadkiisa waxaa ku jira cid aan la aqoon wuxuu u soo gudbay dhanka matniga wuxuu yidhi wa kayfa yakuunu siduu nebiga u noqonayaa sala allahu calayh wasalam mutawaasil alaxzaan mid murugyadiisu ay xiriir yihiin waqad saanahu allahu xaal alla uu ka ilaaliyey can alxusni cala addunyaa adduunye inuu u murugoodo wa asbaabiha iyo asbaabaheedba ilahay waa ka dhowray waqad saanahu allah alla rasuulkiisa wuxuu ka ilaaliyey can alxusni cala addunyaa in loo murugoodo adduunye iyo wa asbaabiha asbaabaheeda wanahaahu wuxuuna alla ka reebay rasuulkiisa can alxusni cala alkufaar in gaalada loo murugoodo falaa tadhab nafsuka calayhim xasaraat wagafara lahu allana wuxuu u dembi dhaa wuxuu u dhaafay rasuulka maa taqadama min dembihi wamaa ta'ahar wixii hormaray ee dunuubtiisa ka mid iyo wixii dib dhaca intaba fa min ayna ya'tiihi alxusn xaggay murugada nebiga uga imaanaysa calayhi salaatu wasalaam bal kaana nebigu wuxuu ahaa daa'ima albishir mid furfurnaanshihiisu ay daa'im tahay murugada beddelkeeda nebiga calayhi salatu wasalaam wuxuu ahaa furfurnaantiisa iyo farxaddiisu mid ay daa'im tahay daxuuka sin oo iligiisa uu aad u qoslo macnaha aad buu u qosli jiray waa qosli jiray macnaheedu dhowla caddaynay u badnayd nebiga calayh salatu wasalaam qosolkiisa laakiin furfurnaan iyo dhowla caddaynuu nebigu u badnaa calayhi salaatu wasalaam xadiidka marka matnigiisana nakaaraa ku jirta sanadkiisana waa daciif marka ma sugna xadiidkan baabkan waxaa noogu sugan axaadiidka kan ka horraysay in nebiga calayh salatu wasalaam hadalkiisa uu waadix ahaa iyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam haddii maqaamka uu keensado inuu hadalka ku celin jiray alaaan saddex jeer litucqala canhu si nooga fahmo waxaa nebigu uu sheegaya calayh salaatu wasalaam wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed wcala aalihi wsaxbihi ajmaciin